waxaan tacsi u diraya ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan dadka gobolka banaadir ku nool masiibadii shala dhacday oo shacabka lagu gumaaday arxandarrada ahayd oo nimanka cadowga nabaddiidka argagixisada ah falkoodii waxashnimada ahaa ay dadka ku gumaadeen aad iyo aad iyo aad u xanuun badan in dadka qaarkood weli meydkooda laga soo guraayo meesha isbitaallada aan taga aan soo arkay masiibada aan ku soo aragna mid laga jawaabi kara ma aha guddoomiyaha baaqiisaan ku darayaa waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada gobolka banaadir oo dhan haddii ay yihiin arday haddii ay yihiin dhaqaatiir haddii ay yihiin shacab caadiya xirfad kasta ay leeyihiin maanta waxa ugu yar oo aad bixin kartid waa inaad muujisaa midnimo oo aad soo baxdaa cadowga gumaadkiisa waxaan uga jawaabi karnaa oo keliya midnimadeena waxaa qof walba ugu filan tijaabo kooban waxaa ugu filan dadka in cunug yar oo laba jir ah hooyadii inay dhimatay oo guri hoostiisa uu ku jiray isagana uu noolaa waxba aysan gaarin maxaan biri u sheeganaa maanta haddaan u soo baxin walaa dhiigga hala shubo dadka marxalad adag ay ku jiraan waxaa qof kasta ugu baaqaa maanta waa maalintii aan nimankaas ka adkaan lahayn haddii kale sidan ayaa noo gumaadaya qof walba dareenkaaga muuji galabta hala isku soo baxo dhallinyaroy soo baxa waa laydin gumaadaa gumaad ma yeelayno soo baxa ha laga dhiidhiyo maanta ha noo noqoto cashir aan weligan nagu soo laabo laba jirkaas oo sabiga ah iyo inta kale maanta aan la aqoonsan wax ka xanuun badan ma leh qof inta u yimaado qofkiisa dhintay garan waaye wax ka xanuun badan ma leh laakiin waxaan ugu jawaabi karnaa oo keliya ciddii ka dambaysay inaan la xisaabtanno oo aan iska celinno baaqa ugu dambeeya aan raba inaan qof walba u dira waxay tahay maanta waa maalintii gurmadka aan isu gurmanno hay-adaha amniga waan u baaqay taliyaashooda waan la hadlay wasiirka amniga waan la hadlay in shacabka dariiqyada aan lagu dhibin oo dadka dadka u gurmadaan qofka dhiig shubaayo qofka meeshii dhibaatada ka dhacda ka qayb qaadanayo qofka dhaqaalo bixinayo qayb kasta waa gaadhay waxaan insha allah soo sheegi doonnaa dhibaatada meesha ka dhacday wadajiraan oga jawaabi karnaa wax walba waxaa ka weyn dareenkeenna oo aan muujinno oo waxaan inaysan mar damba nagu soo laaban walaalayaal waxaan idinka codsanayaa waxaan idin farayaa mar kale inaad soo gurmataan oo dhiigga aad bixisaan masiibada taalla masiibo sahlan ma ah isbitaal walba aan taga hortiisa waxaad taagan dad aan xisaab lahayn oo dadkooda raadinaya maanta waxaan isugu tegi doonnaa galabta in la isku soo baxo magaalada dhallinyarada dhan isku soo baxaan qof walba soo baxo rag iyo dumar la soo wada baxo maanta oo aan muujinno baroordiiq dadkaas la gumaaday aan baroordiiq u dhigno isla markaasna kuwa gumaadka gumaadka sameeyey aan muujinno inaysanna gumaadi karinna aamusin karin maanta waa maalintii aan isku gurman lahayn oo aan israaci lahayn kulligeenna